dowladda etoobiya ayaa sheegtay inay ciidankeeda sii joogi doonaan gudaha soomaaliya inta ay ka beddelayaan ciidanka amisom ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa sheegay in dowladdiisu ay taageeri doonto soomaaliya iyadoo ka qayb qaadanaysa dib u dhiska hay-adaha dowladda islamarkaana tababare u fidinaysa ciidamada soomaaliya wariyaha v eda martefan dar wolf ayaa uga soo waramaysa magaalada cadisababa in ballanqaadyadan ay etoobiya u samaysay booqashadii ugu horreysay uu madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu maanta ku tegay magaalada adisababa ee dalka etoobiya waa kan wariyahayaga maxamed colaad xasan oo washington jooga oo inoo soo kooba warbixintaas madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kula kulmay ra-iisul wasaaraha ethoobiya hayla maryam disleyn maanta oo arbacaha magaalada adisababa ee xarunta dalka ethoobiya marsar xeele maryam ayaa ballan qaaday taageerada ethoobiya ee dibudhiska soomaaliya oo soo martay in ka badan labaatan sannadood oo dagaal ah ethoobiya ahaan waayo aragnimada aanu leennahay dhismaha hay-adaha dowladda labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay waxaan diyaar u nahay buu yidhi inaan taageerno dowladda soomaaliya oo aan ka taageerno isbedello lagu samaynayo hay-adaha adeegyada bulshada marka waxaan u baahannahay inaan kala shaqayno dowladda soomaaliya dibudhiska hay-adahaasi innagoo wada jirna innagoo adeegsanayna buu yidhi awooddeenna yar iyo rabitaankeenna xoogga badan dowladda soomaaliya ayaa codsatay in laga caawiyo dibudhiska hay-adaha dowladda maxaa yeelay dowladda cusub ayaa doonaysa hirgelinta nidaamka federaaliga ah oo ay ku dhisan tahay ethoobiya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in arrinta federaaliga ay ka mid tahay caqabadaha horyaala dowladdiisa wuxuuna tusaale u soo qaatay maamul u samaynta magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kismaayo waxay ka mid tahay buu yidhi siddeed iyo tobanka gobol ee ku xusan dastuurka soomaaliya ma doonayno inaan ku laabanno qaladaadkii horey u dhici jiray dowladda ayaa ka mas-uul ah sidii dhammaan gobollada soomaaliya looga dhisi lahaa maamullo federaali ah waxaase caqabadda arrintaasi naga haysata ay tahay iyadoo uusan weli jirin sharcigii federaaliga ee loo baahnaa master xeele maryam waxaa sidoo kale uu u ballanqaaday soomaaliya inuu ka caawiyo dhinaca waxsoo saarka beeraha isagoo u diraya dad khubaro ah oo ka caawiya bilaabista waxsoo saar dhinaca beeraha ah dowladda ethoobiya sidoo kale waxay tababaro siinaysaa saraakiisha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in ammaanka uu weli mudnaanta koowaad ugu jiro dowladdiisa madaxweyne wuxuu yidhi ammaanku waa ahmiyadda koowaad ee ugu muhiimsan soomaaliya waxaa markaa noo soo raacaya buu yidhi habka garsoorka iyo maaraynta hantida dadweynaha saddexdaa waxyaabood ayaa mudnaanta koowaad noo ah buu yidhi laakiin aan ku celiye ammaanka ayaa kaalinta koowaad ugu jira soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in kooxda al-shabaab laga adkaaday oo ay dagaalyahanadooda baxsad ku jiraan etoobiya ayaa ka caawisay ciidamada midooda afrika iyo xogaga dowladda soomaaliya qabsashada magaalooyin waaweyn oo ay al-shabaab gacanta ku haysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka fikirayso sidii dagaalyahanada al-shabaab looga reebi lahaa fikirka xagjirnimada oo bulshada loogu soo biirin lahaa laakiin madaxweyne waxa uu xusay in kuwa aan soomaaliya u dhalan ee ka barbardagaalama kooxda al-shabaab uusan boos uga bannaanayn soomaaliya dowladda soomaaliya ahaan buu yidhi madaxweynaha xiriir lama lihin lamana yeelan doono dagaalyahanada shisheeye ikhtiyaarka keliya ee u furan waa inay ku laabtaan halka ay ka yimaadeen haddii aysan naga teginna wuxuu yidhi madaxweynaha waa waajibna saaran inaan abuuro jawi iyo xaalado ku qasbi kara inay naga tagaan ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa sheegay in ciidamadiisa ay sii joogi doonaan soomaaliya inta ay hawsha ammaanka kala wareegayaan ciidamada amisom ciidamada ethoobiya waxay joogaan buu yidhi soomaaliya waxayna sugayaan inay hawsha ku wareejiyaan amisom ilaa ay arrintaa ka dhacaysana waan ku sii sugnaanaynaa buu yidhi si al-shabaab aysan fursad u helin ay dib isugu soo abaabusho oo ay ugu soo noqoto goobihii laga saaray ciidamada dowladda ethoobiya ayaa haatan ku sugan meelo ka mid a soomaaliya gaar ahaan gobollada baay bakool hiiraan iyo gedo aad baad umahadsan tahay wariyaha v-ada maxamed colaad xasan oo washington jooga ayaa inoo soo jeedinayay warbixintaasi wariyaha v-da marta van der wolf ay nooga soo dirtay magaalada cadisababa ee dalka etoobiya